walaalkay gardarro ayaa lagu dilay walaalkay ciidamada bangaraf aad dileen walaalkay inaa waxaan rabaa dowladda hadday dowlad islaamiya tahay ee dowlad soomaaliyeed tahay oo wiilkaas walaalkay xaqiisa la iga siiyo agoontaasna ee meel saaran dowladda magay mukhtar maalin cabdi waay dadka oo shabeelaa hoostaaka fulinka beriga oo maraykanka weerar ka soo qaaday aan ka mid ahay dada meel naga dhammeeyey haddii soomaaliya nahay unaga beeraliya nahay waxaan unka garaabsada ma nihi shabaab ma nihi riilay ma nihi niman beerale sab mana falatay anna aniga meesha waxaa u joogi beer oo shirka ah macnaha iska hormaad ma jirn ana may roogay beer ta dhexdada joogi beer dadkaan ugu dili aniga isku derisana deris an baraakiday tan ina waa isku degignahay bil aniga an dhali waa orday abada ordaa dhaaba ku dhinteed waa dhintay magiis xuseen kamiis macali shabaab ma aynaan lahayn shacab ilmo iyo carruur iyo waayeella iyo dad beeraleeyaho beerahoodii tabcanayey oo aad xogogaal u ahaydeen oo shalay idinla joogay oo idiin sheegay inay beerale yihiin meesha deggan yihiin oo aad xogtooda kaamil ahaydeen inaad saakanta ku kallahdaan laydaan uma arkayno inaad aqoondarro iyo ogaaldarro uma layn dowladdeenna waxaan ka codsanaynaa dowladdeenna waxaan ka codsanaynaa waa ku celcelinayaa arrintaas si degdegeen iisoo farageliyaan hadda dhacdada ugu dambayday oo naxdinta leh ciidamadii cadaan ahaa oo sida farsamaysan u kaalmaynayay ciidamada soomaaliya xoog gacanta u siinaayey oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad soomaaliyeedoo carruur isugu jira iyo odayaal marka waxaan rabnaa arrintaa iyada ah wixii maanta ka dambeeya wax loo dul qaadanayo maahan meydkana lama xabaalayo ilaa xuquuqdoodii meel la saaro